إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray iyo howlgale ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose baay iyo jubbada hoose dowladda maraykanka ayaa xukun dil ah ku fulisay mid ka mid ah imaamyada muslimiinta ee dalkaas wiil ayaa agowgii ku dilay degmada waaberi ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa ku biirtay liiska dowladaha aanan cod ka dhiiban qaraar la horkeenay golaha ammaanka oo ku saabsan duulaanka yuhuudda ee falastiin dad danyar ah ayaa ka faa'iidaystay barnaamij sakafaybin ah oo ka bilowday degmada saakow iyo qaar ka mid ah deegaanada hoosimaada biyola'aan ayaa laga soo sheegayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato dowladda federaalk ayaa quus ka muujisay in iskudayada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka kala dhexeeya etoobiya ee ku aadan heshiiska uu muuse biixi la galay abiy axmed موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray iyo howlgale ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose baay iyo jubbada hoose haddaan ku horreyna shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalo waxay ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka shalambuud inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan kuwa shisheeye halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka mid ah ciidamada shisheeye diyaarad helikobtar ah ayaa qaaday dhaawaca iyo dhimashada ciidamada shisheeye ee weerarkaasi la kulmay jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegey kolonyo iyo ciidamada maamulka jubbaland oo ka soo baxay magaalada kismaayo kuwaasi oo doonayay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan deegaanka kaamijaroon ee hoostaga magaalada kismaayo sida ay wararku sheegayaan dagaal culus kadib ciidamada maamulka jubbaland ayaa la laabtay guuldaro khasaare kala duwanna waa uu ka soo gaaray weerarkaasi dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay xalay dagaalo ku ekeeyeen xerada ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada khansax dheere lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed weerarkaasi dowladda maraykanka ayaa xukun dil ah ku fulisay mid ka mid ah imaamyada muslimiinta ee dalkaas warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya xukuumadda washington ayaa dishay imaam khaliifa oo ahaa sheekh muslim ah kaas oo dilkiisa uu ka dhashay buuq aad u weyn dowladda maraykanka ayaa imaamkani ku eedeysay inuu sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii toorey ku dilay haweenay maraykan ah balse waxaa deymo ah looma helin kadib markii la baaray d n e ga inta badan hay-adaha garsoorka maraykanka iyo xitaa qoyskii ay ka dhalatay haweenaydii la dilay ayaa ka soo horjeesatay xukunka dilka ah ee lagu xukumay imaam khaliifa williams laakiin maxkamadda sare ee gobolka missouri ayaa ku adkaysatay in sheekha la dilo xitaa haddii aanan wax caddeymo ah loo haynin eedeynta loo soo jeediyey sida laga soo xigtay warbaahinta waddankaas waxaa imaamka nafta la dhaafiyey habeenkii xalay iyadoo dilkiisa loo adeegsaday cirbad sun ah taas oo uu xanuunkeeda la sakaraaday ilaa ay naftu ka baxday wadaadkan markii xabsiga la dhigay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii wuxuu ahaa nin gaal ah balse xabsiga ayuu ku dhex islaamay wuxuu magaciisa oo ahaa williams u beddelay khaliifa williams wuxuuna noqday sheekh diinta yaqaana oo imaam u noqday dadka muslimiinta ah ee xabsiga kula xirnaa dowladda maraykanka ayaa ka xumaatay in uu diinta islaamka qaato ninkan oo ahaa qof maskax badan kaasoo haddii waddanka lagu sii dhex daayo dad badan xaqa fahansiin kara wiil ayaa awowgii ku dilay degmada waaberi ee magaalada muqdisho cabdifataax faarax diiriye ayaa warkaasi faahfaahinaya degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaa maalintii shalay ka dhacday dhacdo naxlinle kadib markii wiil uu midi ku dilay oday awoow u ahaa odayga toreyda lagu dilay waxaa magiciisa lagu sheegay maxamed nuur waana toddobaatan sano jir dhowaan ka yimid waddanka holand ee qaaradda yurub wiil uu awoowo u yahay oo ay dhashay gabadhiisa laguna magacaabo usaama ayaa la sheegay in dhowr jeer midi ku dhiftay sidaana u geeriyooday ilaa iyo hadda lama ogo waxa ay salka ku hayso dhacdadani haddaba qaar ka mid a dariska ayaa warbaahinta la hadlay walaa horta xaafadda wax ka dhacay horta wax oo dadkii dhan ku naxeen waaye qof filinaysana ma lahan saaka waa hurdaayey hurdadaan ka soo kacnay xaafadda buuq aan ku soo kacnay markii bannaankaa imaanane qofkii oo dhaawac oo isbitaal loo sii wado besan aan aragnay inta kale gudihii ka dhaceen wax gudaha ka dhaco ah usaam waa fiicnaay haddii oo micnaha qof oo hadda oo isdhaaya male ninkaasaa wax halaynaayo qof hadda ku fikiraya male ninkaasaa wax samaynaayo ma lahan laakiin micnaha qadartiina iska qoran tahay weligee xitaa ma ku fikirin ninkaana waa diiqoo dilaa xitaa ma isdeyna odaygu la dila abkoowo uu yahay abkoogiis waaye wiil iyo waalidkiis waaye waxay isgaarsiinaa cid isdheysana ma laha marka wax walba qadarta allah ka weyn wax walbana qadarta allay ku dhaceen odayga anaga diriskeennu ahaa marka allah u naxariista saakidii een, hore marka ah, hadda waxaan kusoo toosnay odaygii oo la dilayo oo dhiigbaxayo iyo marka sida noola sheegay marka wiilkii yarka awowga uu u yahay ah, cunuga marka een, ah, tooriin ku dhiftay marka allahu mustacaan odaygii waa lala arday waxaa loo qaaday isbitaala loo qaaday marka hadda waxaa lasoo sheegay inuu geeriyoodaya lasoo sheegay maya canuga ma waalneen een, waali kuma ogen anaga kole wixii hoose adoo jira ma sheegi karno laakiinse een, yarka yar iska deganow ahaa suu dukaanka markuu kasoo adeegayo masaajidkiisuu iska aadaayey marka ma ma naqaan se- kole see wax u jiraan ma naqaano een, ilaa allahu mustacaan si kastaba dhacdooyinka nuucani ayaa waxay ku soo badanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taa oo dadka muqdisho ku reebtay argagax iyo filawa dowladda federaalk ayaa ku biirtay liiska dowladaha aanan cod ka dhiiban qaraar la horkeenay golaha ammaanka oo ku saabsan duulaanka yuhuudda ee falastiin tafaasiisha warkaasi maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya bartamihii bishan sebteembar ayaa maxkamadda waxaa loogu yira adduunka i c j waxay qaramada midoobay horkeentay qaraar ka hadlaya cawaaqibta siyaasadeed ee ka dhalan karta duulaanka yahuudda ee ka dhanka reer falastiin si xubnaha qaybta ka ah golaha qaramada midoobay ay arrintaas uga codeeyaan dowladda federaalk ayaa ka mid noqotay labiyi toban dal oo aan gebi ahaanba wax codda ka dhiiban arrinta la xiriirta jandaha ay golaha horkeentay maxkamadda i c j kaas oo badi dowladihii kasoo qaybgalay ay kulanka ay ahaa uga codeeyeen iyagoona sheegay in ficilada yahuudda ay cawaaqib siyaasadeed yeelan doonaan inta aanu xaalku sidaas gaarinna ay wanaagsan tahay in la joojiyo dhibaatada ka dhanka reer falastiin ka aamuska qodobka la horkeenay qaramada midoobay ayaa ka dhigan in wakiilka ka socdo dalka uu goobta codbixinta isaga baxo xilliga codbixinta dhacayso inta badan waxay dalka u sameeyaan si ay uga fogaadaan caqabado u imaan kara haddii ay codkooda dhiibtaan horey ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud wuxuu maamulka yahuudda ee xoogga ku haysto dhulka falastiin ku tilmaamay dowlad iyadoona warbaahinta yahuudda tilmaamtay inay socdaan wadahadallo xoogan oo lagu doonayo in dowladda federaalk ay caadiyeyso xiriirka ay la leedahay yahuudda
israa'iil waa dowlad waa awood ka jirta gobolka waxayna leedahay dhammaan kaabayaashii ay ku sii ahaan lahayd awood goboleed annagu waannu aqoonsannahay jiritaanka israa'iil waana aqbalnay inay tahay dowlad dhab ah
mas-uuliyiinta dowladda federaalk ayaa marar badan warbaahinta iyo mimbarada isla soo taagay in maamulka sahaa'inada ee yahuudda uu yahay dowlad madax bannaan taasoo ilaa iyo haatan u muldooxaysa shacabka dulmidiidka ee reer falastiin reer falastiin iyo kooxaha muqaawamada ayaa iyagana dhankooda isku dhaarsaday inay la dagaalamaan yahuudda xaaqidiinta ah ee u xusul duubaya in dhulka falastiin ee ku yaala masjidka barakaysan ee al aqsa la wareegaan dad danyar ah ayaa ka faa'iidaystay barnaamij saka qaybin ah oo ka bilowday degmada saako iyo qaar ka mid ah deegaanada hoosimaada maxamed muudi ayaa warbixintaasi soo gudbinaya
labaatan iyo saddexda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga waxaa shalay degmada saakow iyo deegaanada hoos yimaada ka bilowday qaybinta sakawaadka ee meelaha maktabka sakawaadka uu ka qaybiyey waxaa ka mid ah degmada saakow deegaanka jawaarey deegaanka baarka mumundhoro iyo deegaanka goomir tirada dadka la siiyey sakada waa boqol afartan iyo sagaal qoys degmada saako dadka la siiyey sakada waxay gaarayeen sagaashan iyo sideed qoys kuwaas oo la siiyey shan neef oo ari ah geelana qofkiiba waxaa la siiyey hal geel deegaanka jawaarey waxaa loo qaybiyey labaatan iyo saddex qoys kuwaas oo la siiyey geel iyo ari deegaanka goomir shan iyo toban qoys kuwaas oo igana loo qaybiyey geel iyo ari baarka mumundhuru waxaa loo qaybiyey saddex iyo toban qoys oo la siiyey geel iyo ari haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyey geela asalaamu calaykum waaleykum waraxmatullahi barakaatu magacaagi xasan xaaji abukar waay xasanow adigu ma reer sakow baa tahay mise deegaan kala ka timi maya reer saakow waa nahay maaragta ii sheeg saakow waa degannahay degmada saakow waa gartay maadaama dadka deegaanka aad tahay n sakawaadka maanta la bixinaya adigu ma markii kuu horreysa mas horey bax u qaadatay markii ii horreysay waay waa gartay maadaama ay tahay warkii markii kugu horreysay n maanta adigu maxaa lagu siiyey neef geel ah ayaa lii siiyey waa gartay neefka geel lagu siiyey maanta ee miyaad dhaqanaysaa mise waa iibinaysaa inaan dhaqadaan rabaa waan ka faraxsanahay waa gartay walaalihii soo ururiyey arrinkaani haddana idiin qaybiyey maxaad ugu ducaynaysaa ilaahay gacantooda kor allaha ka dhiga gaalada allaha jebiy ma aragta muslimiinta gacantooda kor allaha ka yeela ma aragta khayr badanaa u rajaynayna aad baa umahadsan tahay Een, adeer magacaa magacaydu waxaa la yidhaha aadan yarow aadan
Een, aadan yarow aadan adigu ma dadka deegaanka saakow baa tahay mise deegaan kale ka timid deegaanka saakow dhalatoy deegaanka saakow baa kama- ka mid tahay Een, maktabka sakawaadka ee degmada tan saakow maanta waxay bixinayeen xoolihii sakawaadka Ee, adigu maanta maxaa lagu siiyey aniga waxaa liisii maanta hal geel
waa gartay hal geela lagu siiyey bal dareenkaaga ka waran dareenkayda aad aad u sarreeya
aad baad u fiican tahay waxaad noogu warbixisaa sakwada een, sanadkaana kugu horreeyey mise horey waxbaa u qaadatay maya i- waa i koow
markaana kugu horeysa oo wax qaadato
haa waa gartay Een, xoolaha hadda lagu siiyey geela lagu siiyey miyaad dhaqanaysaa mise waa iibinaysaa geellaanan bahay waa dhaqaalaysana waa gartay awooda ii tahay Een, raggii arrinkaani soo aruuriyey oo idin- oo hawshaani m- oo isku soo dabiriday haddana idin qaybiyey oo qoraxdan idinku qaybiyey walaalahaas maxaa ku ducaynaysaa walaalahaas kor allah ka dhiga guul allah siiya gaalada allah jibiye gaalada rush i rash allah ku riyo dhanka ariga dadka loo qaybiyey oo iyaguna ka warbixinaya waxyaalaha la siiyey magacaagii kuusow maxamed xasan Een, adigu ma dadka deegaanka saakow baad ka mid tahay am dadka deegaanka saakow ka mid ahay waa gartay Een, maanta een, maktabka sakawaadka ee degmada saakow waxay bixinayaan xoolihii sakawaadka Een, adigu maxaa lagu siiyey anigu waxaa lii siiyey shan neef oo ari ah ilaahay aan ugu mahadinayaa Si fiican.
si kale waxaan ugu mahadinaa walaayadda islaamka Aha.
ilaahay gacanteeda kor ha ka dhigo Aha.
gaali meejii joogtoba allah burburiyo Waa gartay.
ilaahay adamkiisa toddobaatan iyo afar sanaan jira kolkaa hoolo saa loo qabanaya weligay ma arkeen marka gacanta walaayadda kor allah ka dhigo Diin- diinta allah dhoweeyo gaalana allah jibiyo magacayga axmed maxamed wa maanta waxaad taagan tahay goobta lagu bixinayay sekada ayaad joogtaa Een, sanad walibana een, xarakada mujaahinta al-shabaab waxay bixisaa sako ayay bixisaa Een, adigu maanta marka aad iska warbixinayso ama qudhaadii maxaa maanta waxyaalaha la qaybinayay kaa soo gaaray ari baa iga soo gaadhay ilaahay hayin barkeeyo ari badan baa iga soo gaadhay waa gartay ariga maanta aad lagu siiyey marka aad fiiriso dareenkaagu siduu yahay aad baan aad baan waxaa weeye ayay farxaddayda u kacsan tahay insha allah waxaa weeyaan allah ii barakeeyo intii bixisayna allah u barakeeye intii ii siisayna allah barakeeyo magacaaga cashaqada caashoy maanta maktabka sakawaadka ee degmada saako waxay bixinayeen een, sakadii adigu maxaa lagu siiyey waxaa lii siiyey shan neef oo ari ah waa gartay bal dareenkaaga nooga sheekay aadaan ugu faraxsanaa alxamdulilaah Een, walaalihii idi- oo arrinkaani oo idin siiyey iyo intii soo abaabashayba maxaad aad ugu ducaynaysaa waxaan ugu duceynayaa kheyr badan inuu ilaahay siiyo janno siiyo marka nimcada annaga haysanna meelo badan oo wilaaya islaamka aan ka mid ahayn aana laga haysan alxamdulilaah wilaayadka islaamkana waa sidaanoo kalete meel kaste xoolaha sakawaadkana waa la qaybiyaa hadday murtidiinta ee been sheegaan oo ay dhahaan al-shabaab sakawaadka ayaga unbaa ku noolaada beentooda waaye xoolaha sakawaadka dadka masaakiinta ah oo u baahan ayaa la siiyaa marka dadkii u baahnaayoo waxaa waaye masaakiinta aan ka mid nahay ilaahay ayaan loo qadaray qofkii ilaahay u qadaray ayaan helaya waxa ilaahay qad- u qoray
saka qaybintii degmada saako iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ku soo idlaaday jawi deggan biyo la-aan ayaa laga soo sheegayaa dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato warkaani waxaa inoo haya cali aadan biyo la-aan daran ayaa laga soo sheegayaa deegaan ka tirsan magaalada gaarisa oo ku hoos jirto gumaysiga dowladda kenya dad badan oo ay ku jiraan waayeelo ayaa dhigay isku soo baxa ay kaga cabanayaan biyo la-aanta ka jirta deegaankooda oo ku yaala magaalada gaarisa maamulka ay dowladda kenya ka dhisitay gobolka ayay ku eedeeyeen inay waxba u qabanin qofku markuu uu harraad u dhimo rabana biyo la raadiyo inaan sida u oomanahay biyana aan shuban karin ummadda ruuxda ay biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo maamadaa fiiri waa sagaasan jir maamadaa kale fiiri waa boqol jir carruurtan yeerka agoomaha fiiri haweenkan fiiri war qof aan biyo cabbin muu noolaan karaa nafta qofka markay dhaysa waxaa la dhihi booyad dirac war qof dhintay goormee meedkiisa booyad lala soo gaari war ilaahay aan ka cabsanno muddooyinkii dambe waxaa deegaanada ku hoos jiro gumaysiga dowladda kenya in f d kusoo badanayay dadka ka cabanaya biyo la-aanta iyo xaalada nololeed ee ka jirta deegaanadaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dowladda federaalk ayaa quuska muujisay iskudayada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka kala dhexeeya etoobiya ee ku aadan heshiiskii uu muuse biixi la galay abiy axmed warkaasi waxaa ka waramaya khaalid maxamed axmed wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu maray waddo qardajeex ah isagoo baalmaray dowladda federaalka fiqi ayaa sheegay in abiy axmed uu u muuqdo nin ku adkaysanaya heshiiskii loogu saxiixay badda soomaaliya ee uu la galay muuse biixi ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa runtii dariiq qaldad oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamkao dhan ka soo horjeeda oo derisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay soomaaliya ethoobiya meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo aan darisnahay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray marka aniga ima muuqato in uu dariiqaas qardajeexa inta ka soo jiireeyo uu dowladda soomaaliya ee soo engage gareeyo ama la soo xiriiro marka ima- ima muuqato aniga dariiqaas wuxuu intaa ku daray in dowladda federaalka iyadoo shaatigeeda lagu haysto ay etoobiya wadahadal kula fureen dalka turkiga si aanay uga ekaanin inay diidan tahay wadahadalka
shirarkaas runtii isku day bay ahaayeen aan adduunka u muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeennana ku haysto inaan haddana diyaar u nahay oo dal walaalaheen oo turki la yidhaahdo ayagu ay aadeen etoobiyaanku yidhahdeen aan dhexdhexaadiya inaan hadhowtu u ekaan niman aan rabin in qadiyaddan la xalliyo ama xal laga gaaro fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa ka mid ahaa ragga ugu badan ee xayeysiiya etoobiyaanka wuxuuna ahaa ninka keliya ee labadii sanno lasoo dhaafay ku faanaya in ciidamada etoobiya ay u soo hiilin doonaan dowladda federaalka warkii alfurqaanna dhegeystayaal waa nagayntaa